بسم الله الرحمن الرحيم madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoomiyaha maxkamadda sare xubnaha golaha xukuumadda xubnaha golaha baarlamaanka maamulka gobolka banaadir taliyayaasha ciidamka odayaasha golaha odayaasha dhaqanka golaha bulshada golaha bulshada rayidka fanaaniinta bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sharaf ii ah maanta munaasabadan inaanu isugu wada nimaadno annagoo isu hambalyaynayna wixii noo qabsoomay iyo sidii caalamku noo arkay isu hambalyaynayna kuna guddoonsanayna mas-uuliyaadkeenna cusub iyo waxa ayna ay tahay inaynu ku dhaqaaqno hadda kadib waa hubaa inaan maraaxil badan isu sheegnay laakiin middani waxay leedahay dareen gooni ah mahadsanidin waxaan rabaa inaan si kooban u sheego wixiina soo maray ilaa sagaashan iyo kowdii waa wax ummadda soomaaliyeed ka go'an sharafteeda ka go'an dadnimadeeda iyo dowladnimadeeda ka soo go'ay wixii naga soo marayna waannu ognahay waxaannu ku faraxsannahay inaanun ay muuqato maantayto in ummadda soomaaliyeed ay guddoonsatay dariiq cusub inay qaado inay taas ku muujisay qaabab kala duwan waxaannu la nimid konstituushon cusub oo ka salballaaran jaartarkii aynu horay u haysannay waxaannu doorannay golo baarlamaan oo runtii salballaaran oo soomaaliya oo dhan matala sidii aan horay ku soo dooran jiray golaha baarlamaankana ka duwan waa mahadsan yihiin golaha baarlamaanku waxay maamuleen isbeddel isbeddelkii wuu sii socday waxaa timid waxaa yimid guddoomiye baarlamaan madaxweyne madaxweynihii wuxuu magacaabay ra-iisul wasaare kadibna waxaa timid xukuumaddii isbeddelka noocaasi dhammaan wuxuu mid walba oo ka midihii u taagan yahay oo laga dhex arki karaa waxa soomaaliya ay damacday inay muujiso oo ku tillaabsato wakhtigan asaga ah runtii waxaan qabaa horay dalkeenna annagaa gacanteenna ugu burburinay haddana waxa dalkeennu sugahayaa waa annaga waa inaan qaadnaa oo dhab ugu dhiirannaa mas-uuliyaddii burburka soomaaliyeedna soomaalaa lahaa mustaqbalkan ifahayana soomaali baa maamulaysa si dhab ah idinku xaqiijinayaa inaad maantay haysataan hoggaan sax ah mahadsanid waxaan idiin xaqiijinayaa inaad maanta haysataan hoggaan saxa oo laysku hadlayn karo taladiisa mahadsanid mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan idiin xaqiijinaynaa inaanaan mas-uuliyaddayada ka gaabin doonin inaanun inta awooddayadu ay tahay aynu muujin doonno wax walba oo karaankayaga ah si aynu waxa aan jecel lahay shacbiga soomaaliyeedna nagu aaminay nagana sugahayo aynun u xaqiijinno waxaan hubaa si kooban sida aynun wada jir hoggaanka dhabta ah ugu dhaqannay oo aynu u muujinnay sida aynun u aaminsannahay mabaadi'da iyo qiyamka dimuqraadiyadda ilaalinta iyo adkaynta xuquuqda aadanaha sidaanun u daryeelay xorriyadda qofka iyo qiimaha qofku inuu naftiisa wuxuu qaban karo u fududeeyo een, ku qabsado karaankiisa isagoo aan cidina een, een, een, caqabad iyo dhib kale midna u geysanaynin inay keentay in caalamku dib u eego soomaaliya ma aha sideedii hore xaqiiqatan si- sideedii hore ma aha waxaanu la nimid wax aad runtii ay tahay dariiqa ay ahayd in dowladnimada loo maro waxaanu muujinnay kalsooni iyo wadajir waanu sii wadi doonnaa haddii alla idmo maxaa yeelay waa sidaad nagula ballanteen dantuna ay tahay waanu sii wadi doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo dariiqaasi waa dariiqa fududayn kara in annaguna aan wax qabsanno caalamka oo annaan maanta ka maarminna uu qii- uu si dhaba u qiimeeyo ee, meesha soomaaliya u socoto waxaan si gaara uga mahadnaqahayaa ee, xukuumadda ameerika oo ayadu noqotay wadamada nagu soo horumaray kadib markay qiimeeyeen sida hoggaanka yagu yahay kadib markay arkeen sida isku duubnida yadu yahay iyo sida aanu u wada shaqaynayno kadib markay arkeen waxa ummadayadu rabto inay ka duwan tahay wixii hore u dhici jiray waxaan qabaa sidaasi waa sida keentay aqoonsiga waa sida keeni doonta caalam badan oo annaan wada shaqayntiisa ka maarmin inuu nagu garab istaago daalka yaga samayno waa ku faraxsanahay wayna sii jiri doontaa ee wada shaqaynta madaxda sare waxaan ka codsanahayaa ummadda inay ku kalsoonaato garabna istaagto waa sida keliyahoo wax lagu gaari karo caalamka sidaan marar badan uga codsadayba waxaan ka codsanahayaa inay xukuumad dowladda soomaaliya dadaalka ay maanta u istaagtay ay garab istaagaan ummadda soomaaliya waa inay mas-uuliyaddeeda qaataa wadajirna mustaqbalka adag ay ku wajahdaa waxaan wadajir ahayn nama na- nagama saari doono iyo inaannu mas-uuliyaddeedna si dhab ah u qaadanno waxaan ahayn wakhtigan adag nagama saari doonaan waxaa ii muuqata mustaqbal ifahayaa ii muuqda aan meel iska dhigno khilaafaadka aan meel iska dhigno kutirkuteenta na gaarsiin weyday labaatan sano kadib oo noo dhowaysay inaannu ka tirtiranno khariidadda caalamka waxaan idiin waxaa dhab ah oo ah inaynu qaadanno haddaanaan sida aan maanta isugu duubannahay anaan isugu duubnaan haddaanaan yaraynin hadalka iyo kutirikuteenna aan cidnaba meel geynayn waxaannu ku laaban doonnaa meeshii muddada gaaban gudaheeda markaannu gacmaha iska qabsannay noqotay meel dheer oo baibayna yidhaa- la yidhaahdo ummadduna ay nagu aqoonsato aynun isku duubanno aynun horay u soconno taageera madaxdiinna iyo dowladnimadiinna annaguna waxaan idiin ballanqaadaynaa dhankayaga inaannu qalbiga ku hayno waxa soomaaliya iyo dadkeeda u danta ah waad mahadsantihiin noo muujiseen inay wax weyn u tahay fadlan sii wada ma ku hungoobi doontaan baan hubaa taasi waa xaqiiqa mahadsanidin